kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka shan iyo labaatanaad oo amasiya markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusaalem ayuu boqor ku ahaa sagaal iyo labaatan sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray yehoocadaan tii reer yeruusaalem oo wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa ku quman laakiinse qalbi daacada kuma uusan samayn oo markii boqortooyadii u xoogeysatay ayuu laayay addoommadiisii dilay boqorkii aabbihiis ahaa laakiinse carruurtoodii ma uu dilin wuxuuse yeelay sida ku qoran sharcigii kitaabkii muuse ku yiil sidii rabbigu amray isagoo leh aabbayaashu yaanay u dhiman carruurtooda carruurtuna yaanay u dhiman aabbayaashood laakiinse nin walba dembigiisa ha u dhinto oo weliba masiixa wuxuu soo wada ururiyey dadkii yuhuuda oo dhan oo wuxuu u kala hagaajiyey siday reerahoodu kala ahaayeen oo reer yuhuuda iyo reer benyamin oo dhanna wuxuu taladoodii u dhiibay saraakiil kun kun u taliya iyo kuwa boqol boqol u taliya oo weliba wuxuu tiriyey intoodii labaatan sannadood jirtay ama kasii weynayd waxayna ahaayeen saddex boqol oo kun oo rag la doortay oo dagaalka u bixi kara oo wada qaadan kara waran iyo gaashaan oo weliba boqol kun oo nin oo ah rag xoog badan ayuu dalkii israa'iil kaga soo kiraystay boqol talanti oo lacaga laakiinse nin ilaah baa isagii u yimi oo wuxuu ku yidhi boqorow ciidanka israa'iil yaanay ku raacin maxaa yeelay rabbiga dadka israa'iil oo reer efrayiim ah oo dhanba lama uu jiro laakiinse haddaad doonayso inaad tagto yeel oo dagaalka ku adkow ilaase wuxuu kugu tuuri doonaa cadowgaaga hortiisa maxaa yeelay ilaah baa leh xoog uu wax ku caawiyo iyo mid uu wax ku tuuraba markaasaa amasiya wuxuu ku yidhi ninkii ilaa haddaba sidee baanu ka yeellaa boqolkii talanti aan siiyey ciidanka israa'iil kolkaasaa ninkii ilaa u jawaabay oo ku yidhi rabbigu wuu awoodaa inuu ku siiyo wax intaas ka sii badan kolkaasaa masiixa soocay ciidankii isaga dalka reer efrayiim uga yimi si ay dalkoodii ugu noqdaan sidaas daraaddeed aad bay dadkii yuhuuda uga cadhoodeen oo waxay dib ugu noqdeen dalkoodii iyagoo aada u xanaaqsan markaasaa amasiya isdhiirigeliyey oo wuxuu horkacay dadkiisii oo tegey xagga dooxadii cusbada oo reer saciir ayuu ka laayay toban kun oo qof oo dadkii yuhuuda toban kun oo kale oo nool nool ayay soo kaxaysteen oo keeneen salac dusheedii markaasay salac dusheeda hoos uga tuureen oo dhammaantoodna way burburiyeen laakiinse xaggii ciidankii amasiya dib u dilay oo u diiday inay isaga dagaal u raacaan waxay weerar ku dhurteen magaalooyinka dalku yuhuuda tan iyo samaariya iyo ilaa bayt xooroon oo waxay ka laayeen saddex kun oo qof oo maal badanna way ka dhaceen haddaba markii amasiya ka soo noqday layntii reer edom dabadeed ayuu keensaday ilaahyadii reer saciir oo wuxuu u qutashay inay isaga ilaahyo u ahaadaan oo iyagii buu u sujooday oo foox u shiday oo sidaas daraaddeed ayaa rabbiga caadhadiisii amasiya aada ugu kululaatay markaasuu nebi u soo dilay kaasoo ku yidhi war maxaad u doonatay dadyowga ilaahyadooda kuwaas oo aan dadkoodii gacantaada ka samato bixin oo intuu isaga la hadlayay ayaa boqorkii ku yidhi war ma annagaa boqorka la taliyayaashiisii kaa dhigannay bes bal maxaadse u doonaysaa in lagu garaaco markaasaa nebigii iska daayey oo wuxuu yidhi waxaan ogahay in ilaa ku tala jiro inuu ku halligo maxaa yeelay waxan baad samaysay oo taladaydiina maadan maqlin markaasaa masiixa oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda tashaday oo wuxuu u cidiray yo'aash oo ahaa ina yoxooxaxaas ina yehu oo ahaa boqorkii dalka israa'iil oo wuxuu ku yidhi car kaalay aynu iska hor nimaadne kolkaasaa yo'aash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil uu cidiray amasiya oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda oo wuxuu ku yidhi yamaarigii lubnaan ku yiil wuxuu u cidiray geedkii kadarka ahaa oo lubnaan ku yiil oo wuxuu ku yidhi gabadhaada si wiilkaygu ha guursade oo waxaa halkaas soo maray bahal lubnaan joogay markaasuu yamaarigii ku joogsaday waxaad leedahay baleeg waxaan laayay reer odom oo sidaas daraaddeed waad isla weynaatay waadna faanaysaa haddaba gurigaaga iska joog bal maxaad bilaayo isugu soo jiidaysaa oo aad adiga iyo dadka yuhuudaba u wada dhacaysaan laakiinse amasiya taas wuu maqli waayey maxaa yeelay waxay ka timid xagga ilaah inuu iyaga cadowgooda gacanta u geliyo waayo iyagu waxay doonteen ilaahyadii reer edom markaasuu yoash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil soo kacay oo isagii iyo amasiya oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda waxay iskaga hor yimaadeen bayt shemesh oo uu dadka yuhuuda leeyahay oo dadka israa'iil way ka adkaadeen dadka yuhuuda oo nin waliba wuxuu u cararay teendadiisii oo yoash oo ahaa boqorkii dalka israa'iil ayaa amasiya oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda kaasoo ahaa ina yoash ina yahooy aaxaas ku qabtay beytshemes oo intuu yeruusaalem u soo kaxeeyey ayuu dumiyey derbigii yeruusaalem tan iyo iridii efrayim iyo ilaa iridii geeska ahayd intaasoo ahayd afar boqol oo dhudhun oo wuxuu qaatay dahabkii iyo lacagtii oo dhan iyo weelashii guriga ilaa laga helay oo cobeed edoom la yiil oo dhan iyo khasnadihii guriga boqorka oo dadna cudhaadh ahaan buu u kaxaystay markaasuu samaariya ku noqday oo amasiya ina yoash oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda wuxuu noolaa shan iyo toban sannadood oo ka dambaysay dhimashadii yoash ina yaho axaas oo ahaa boqorkii dalka israa'iil haddaba amasiya faliimihiisii kale kuwii hore iyo kuwii dambeba sow kuma qorna kitaabkii boqorradii dalka yuhuuda iyo dalka israa'iil haddaba amasiya markuu gees uga leexday rabbiga la socodkiisii dabadeed isirqool bay yeruusaalem ugu sameeyeen markaasuu laakiish u cararay laakiinse laakiish bay cid uga daba direen oo halkaasay ku direen markaasay isagii fardo ku keeneen oo awoowayaashiis ayaa lagula aasay magaaladii dalka yuhuuda